أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi raxmaani raxiim dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay sideedda rabiicul awal sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo askar ka tirsan maleeshiyaadka riddada ah ayaa lagu dilay weerar qorshaysan oo maanta ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah wilaayada islaamiga baay dowladda xabashida itoobiya ayaa ku eedeysay dowladda riddada masar inay hubaynayso jabhado ku kacsan xukuumadda adis ababa ee ka dagaalamaya gudaha itoobiya wilaayada shabeellada dhexe ayaa dowladdiin ah usoo gebagabaysay ragga ku dhaqan degmada gambooleh ee wilaayadahaas maleeshiyaad murtadiin ah ayaa tiro dad shacab ah siyaabo kala duwan ugu dilay magaalada muqdisho
والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan askar ka tirsan maleeshiyaadka riddada ayaa lagu dilay weerar qorshaysan oo maanta ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah wilaayada islaamiga baay ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada wilaayada baay ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya waxay maanta howlgal qorshaysan ka fuliyeen afaafka hore ee degmada diinsoor oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yihiin wilaayada baay weerarkaas qorshaysan waxay ciidamada mujaahidiintu ku dileen labo askari oo murtadiin ah kuwaasi oo lagu kala magacaabi jiray abshir maxamed aadan iyo saciid carabey waana qayb ka mid ah howlgallada lagu ugaarsanayo maleeshiyaadka murtadiinta ee caratuurka u ah gaalada soo duushay dowladda xabashida itoobiya ayaa ku eedeysay dowladda riddada masar inay hubaynayso jabhado ku kacsan xukuumadda adis ababa ee ka dagaalamaya gudaha itoobiya yaasir moxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya jenaraal birhaano jolla oo ah taliyaha ugu sarreeya ee ciidanka nasaarada xabashida itoobiya ayaa dowladda riddada ah ee masar ku eedeeyey inay hubaysay jabhadaha mucaaradka ah ee ka dagaalama ismaamulada kala duwan ee dagaaladu ka socdaan jenaraalkan itoobiyaanka ah ayaa cod si hoose looga duubay oo ku faafay baraha bulshada si gaar ahna u faafiyeen warbaahinta ku hadasha afka amxariga ayuu ku sheegay in dowladda masar ka dambeyso jabhadaha hubaysan ee kacdoonka kula jira dowladiisa khudbadan ayaa la sheegay in jenaraal birhano julla uu ka jeediyey xaflad uu kaga qaybgelayay magaalada harar warbaahinta rasmiga ah ee dowladda itoobiya ayaana faafin muuqaalkan uu xogta ku bixiyey taliyahooda ugu sarreeya dhanka ciidanka balse waxaa codkani sida hoose loo duubay faafiyey mucaaradka birhano julla ayaa sidoo kale sheegay in masar ay tahay cadowga koowaad ee dalkiisa jabhadaha mucaaradka ahna ay kusoo hubeynayso dowladiisa kuwaas oo dagaal kula jira ciidamada militariga dhammaan jabhadaha ka dagaalama dalkeenna sida o l a o n l f fano iyo xitaa tanti b l f waxaa abuuray dowladda masar waxayna garab iyo gaashaan ka helayeen masar oo taageeraysay waxaa sidaas yidhi birhano julla sarkaalkan itoobiyaanka ah ayaa xukuumadda fadhigeedu tahay alqaahira ku eedeeyey inay ka dambeyso in eritreya ay ka go-do itoobiya inteeda kale isagoo sii hadlayay ayuu masar ku sifeeyey cadowga koowaad ee dalkiisa waxna aysan qarin doonin oo ay runta u sheegayaan waa sida uu hadalka u dhigay
ግብፅ ለምን እንደምንፈራ አላውቅም። የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላት አንነቅም እንጂ እኛን በማዳፈን በታሪካችን በሙሉ ሁሉንም ስራ የሰሩ እነሱ ናቸው።
hadalka taliyaha ciidamada itoobiya uu ka jeediyey harar ee sida hoose loo faafiyey ayaa kusoo beegmaya xilli ay cirka isku shareerayso xiisadda u dhexaysa itoobiya iyo masar xukuumadda abeyna ay toddobaadidii dambe waday dhaqdhaqaaqyo ay kaga hortegayso in ciidamo masaari ah la keeno soomaaliya gaar ahaan deegaanada dhaca xuduudbeenaadyada saacadihii lasoo dhaafay oon ayay ahayd markii ciidamada xabashida itoobiya ay la wareegeen maamulka garoonka diyaaradaha ee degmada luuq ee ka tirsan gobolka gedo halkaas oo la wariyey inay ka samaysteen fariisimo ciidan si ay u kantaroolaan diyaaradaha ka soo degaya iyo dhaqdhaqaaqyada guud ee garoonkaasi waxayna gedo ka mid tahay gobollada la sheegay inay kooxda riddada ah qorsheynayso inay geyso ciidamada masar mahadsanid yaasir wilaayada shabeellada dhexe ayaa dowladiinaha usoo gebagabaysay ragga ku dhaqan degmada gamboole ee wilaayadaas nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixintan inooga diyaariyey dowladan diiniga ah oo socotay muddo toban maalmood oo xiriir ah waxay wilaayada shabeellada dhexe u qabatay qaar ka mid ah ragga ku dhaqana degmada gamboole ee wilaayadaasi waxayna dowladan qayb ka tahay jowlo dacwi ah oo ay wilaayadu ku marayso degmooyinkii deegaanada wilaayada shabeellada dhexe jowladaas oo loogu magacadiray alfatxi shicaarna looga dhigay alaa ina nasrallaahi qariib muddada tobanka maalmood ah oo ay dowladda socotay ayay ragga ku dhaqanaa degmada gamboole isugu jira dhallinyaro iyo odayaal ku qaateen culum kala duwan oo sharci ah waxayna ragga gamboole wilaayada ka codsadeen in loo soo celceliyo dowlo noocan oo kale ah awalan allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahadsan taaniyan waxaan u mahadcelinayaa wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe taasoo ugu horeeyo waaligeenna sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku dukude raggaas oo soo diyaariyey dowladan iyo khayrkan faraha badan ee socday tobanka maalmood maskaxay ku bixiyeen maalay ku bixiyeen waxay ku bixiyeen maaragtay ficilay ku bixiyeen ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan leeyahay miisaankooda xasanaadka allah u saaro annaga haddaan nahay dadka reer gamboole ee ku nool degmadan waxaan fahanay wax fara badan qofka muslimka ah markuu dhegaysta wacdiga iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa axaadiidta markuu dhegaysto iimaankiisa waa sii ziyaadaya khayr fara badan ayaan haysanay waa noola soo safriyey annaga marka waxaa nagala raba waxay tahay saacaddan laga bilaabo inaan noqono inaan noqono ducaad intaan fahanay in aan ka bilowno gurigeenno kadibna dadka muslimiinta ah aan sii fahansiino jazaakallahu khayr annaga haddii aan nahay deegaanka reer gamboole dowro diiniyahoo socotay muddo toban maalmood ah aa noo socotay ilaahay subxaana watacaalaana waa noo soo gabagabeeyey meel fiican noogu soo dhammaatay dadka waxaa la weydiinayay arkaanu islaan arkaanu imaan maraakidiin haddii ilahay kumahay ilahi waa noo soo gabagabeeyey waxaa waaye si fiican noogu soo dhammaatay amni iyo nabadgey noogu soo dhammaatay aadaan u fiicannahay wax dhib ma qabno wilaayada islaamiga waxaan leenahay jazaak allahu khayr ilaahay subxaana watacaala ajirkiina adiga siiyo annagana haddina waan ka faa'iidnay waxaan leenahay insha allahu tacaala midaan iyo mid kamidaba haddana admaa sugaynaa inuu lasii labalaabo oo haddii ilahay ku mahayo barnaamijkaas oo haddii ilahay ku mahayo nagu soo lalaabto aada u rajaynaynaa wilaayada shabeellada dhexe ayaa muddooyinka lasoo dhaafay socdaal dacwi ah waxay ku maraysaa degmooyinkii deegaanada wilaayadaasi iyadoona bulshada u qabanaysa dowlaad diini ah mahadsanid abusheyba ugu dambeyntii maleeshiyaadka murtadiinta ayaa tiro dad shacab ah siyaabo kala duwan ugu dilay magaalada muqdisho marwaan moxamed ayaa inoo sii ambaqaadaya warbixintaasi magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya waxaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay dilal murtadiintu u geysteen dad shacab ahaa kuwaasoo qayb ka ah falalka gurracan iyo tacdiyaadka kala duwan ay maalin walba ku kacayaan maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya dilka ugu horreeya ayaa ka dhacay xaafadda jamhuuriya ee degmada kaaraan askari hubaysan oo murtadiinta ka tirsan ayaana toogasho u geystay wiil dhallinyaro ah oo ku sugnaa xaafaddaasi ehelada wiilka la dila ayaana sheegay in askariga uu si bareer ah u toogtay wiilkooda oo xilligaasi shaqo ka yimid isla gobolka banaadir waxay maleeshiyaadka riddada xaafadda suuqbacaad ee degmada yaakshiid ku dileen mid ka mid ah shaqaalaha shirkadaha shidaalka iyagoona halkaasi ugu geystay toogasho bareer ah dilka saddexaad ayaa ka dhacay isguuska sanca ee degmada kaaraan waxayna halkaasi maleeshiyaadku u adeega cadowga allah ku dileen wiil dhallinyaro ah oo ka mid ah dhallinyarada xaafaddaasi ehelada dadka ay murtadiinta saacado ka hor ku laayeen degmooyinka magaalada muqdisho ayaa warbaahinta uga warbixiyey dilalka loo geystay wiilashooda ninkan oo qoriga wataa yimiday markuu yimiday labadii wiiluu wuri waryaa istuura istuura maa iga sigoon yarkii hadduu gadoomay waryaaba istuura istuur xabadii bubac ku siiye duudku xabad kaga dhiftay xabadii duudka kaga dhiftay halkaasay ka soo baxday ya dhexdiisa dhamay soo martay halkaasay ka soo baxday horta dowladda dhallinyarada askarta ay ka dhigatay waa dhallinyaro jaadna way cunaan muqaadiraad moobeelkan keliya ay isticmaalayan xataa oo habeenka lagu soo jeedo ayaa neerboos ugu filan qofka inuu noqdo maleeshiyaadka riddada ayaa had iyo jeer si aan kala sooc lahayn u gumaada bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed ee ku nool deegaanada ay ka aramiyaan waxayna murtadiintu shaqo maalmeed ka dhigteen dilalka iyo falalka ay kula dhaqaaqayaan dadka rayidka ah mahadsanid marwaan guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu